wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ka dacfuray kulan ku saabsan wadatashiga diyaarinta miisaaniyadda sanadka labada kun shan iyo labaatanka dacfurka kulankan ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan aadan cali ayaa ka warbixiyay muhiimada kulanka wasaaraddii iyo tiimkii geedka ha diyaariyaan qorsho untii oo lahabandhigkoona eedaan kama hasanin ununa baarlamaanha mase guddiha wali tale e nooka eedin yaka darsadaar hoob ilahi raadla kanagada madi kale wali jare dadka miisaanid la dhegaan la diyaariyey miisaanid madi la diyaariya kudub may jare oo oo miisaanidda madi la diyaariyey la ansahi iyo shara nagata kudub walila jarewal oo miisaaniyadda anta la ku talagalay bumakohayso ata miisaaniyaddii una sanaalka inka dambi ansahiyaani lamadi miisaniyad inka damboyen walibka galay isdha miisaniyad koy si un la socodno ti oo lama kun labaatiyo sideedii iyo lama kun labaatiyo lamadii un ha ansahini iyo ti lama kun labaatiyo afartii un ansahini isku mid mahayn markun isdhanka miisaaniyad koy si un hata hugda kahayn wali sababay dhagaalihiiya dhanka isbedeli barbaleen badana kooyeen mar wali jaray coronavirus ha kooy mar wali wadankii addunyada dhan wali ku dhiyahay wal oo crash la rabo madun miisanada diyaarsadaas ee waligeeka maraykanku ku dhihi wal iskirin leego wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan oo daafuray kulanka ayaa bogaadiyey howlwadeenada wasaaraddaasi
miisaaniyad waa isla fahamsanna aqoon kororsi inaan ka dhigno oo wixii aan u diyaarinno ka doodno marka laga doodo kabacdi wixii ka soo baxa aan wax ku qabsanno shirkan hadda u diyaarsan yahay waan idiin mahad celinaynaa dhammaan baarlamaanka waad ogtihiinoo haddii xataa miisaaniyadda hadhow la qaado golaha masiirada la mariyo markii baarlamaanka la geeya guddiga maaliyadda loo soceliya saas la aligeed guddiga maaliyadda hadda inaan laftigooda fikirkooda badhigno waxay dahafurnaan ka dhigno ururada bulshada la tuso yani dood cilmaysan oo yani wax badan laga qaato ayay wasaaradda u diyaarsan tahay iyo tiimka maarata tiimkeeda iyo latalaasheeda iyo yani waxay u diyaarsan yihiin in wixii ay noqdaan wax dah furan oo loo wada jeedo saas la aligeed marka waana ka mahad celinaynaa sida mugga leh ood uga soo qabgashaan waxaan rabnaa inta u socdana inaad taladiinna si joogto ah inaad ugu dartaan kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray intii uu socday sidii loo horumarin lahaa dakhliga miisaaniyadda iyo xalinta caqabadaha hortaagan si loo gaaro isku filnaasho maaliyadeed